بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله وحن كل حشرني كتاب التوحيد عشر كانوا عشر كتضوات يلبو وحنا كشرحينا وكبلابنا يا بابك تضوي تمناد باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وفي سورة قصص waxa uu shiikhu ka hadlayey caqiidadii iyo misaalkii caqiidada ayuu weli u baabeynayey oo adilatu tawxiid ayuu u baabeynayaa inaan cidna ilaahay agti waxba kaaga qaban karin ay tahay dariiqa saxda oo lagu badbaadaya aliimaan waalcamalu asaalix ee aan cid wax kuu qaban karta jirin arrimahaas ayuu aada uga hadlayey baabkan marka wuxuu u baabeeyey baabu qowli illahi tacaala ay macnaa qowli illahi tacaala aayaddan macnaheeda ayuu baabkan u baabeynaya innaka yaa muxamed nabi maxamedow laa tahdii ma hanuunin kartid man axbabta qofkaad adigu jeclaatid innaka laa tahdii man axbabta qofkaad adigu jeclaatid ay man axbabta hidaayatahu bay yidhahdeen culummadu qofkaad adigu hanuunkiisa jeclaatid waayo nebigu calayhi salaatu wassalaam gaal ma jeclaanaya laakiin hidaayadiisa ayuu jeclaa waxayna ka hadlaysaa sidaan arki doono nebiga adeerki waxa weeye abudaalib ayaa laga hadlayaa nebiga adeerka abudaalib caliy bna abi aalib aabihi oo nebiga soo koriyey ayuu nebigu aad iyo aad wuxuu ula jeclaa hidaayada inuu hanuuno isaguna waa diiday aad buu marka u xaawilay nebiga calayhi salaatu wassalaam siduu ku hanuuni lahaa sida aynu xadiidka ka arkayno oo xadiidka baabka uu caddaynayo marka innaka laa tahdi man axbabta ay man axbabta hidaayatahu oo qofka gaalka inaad hidaayo la jeclaatid waa wax jaa-isa oo waataynu soo marnay lian yahdiya allaahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam min xumri nacam waxa weeya xoolaha gudguduudan geela ayaa waxa weye kaaga khayr badan yahay marka innaka laa tahdii man axbabta baa la yidhi walaakina allaha yahdii man yashaa allah ayaa hanuuniya man yashaau qofku allah doono ay hidaayatahu hanuunkiisa uu doono wa huwa alle aclamu isaga ayaa u cilmi badan bilmuhtadiina kuwa hanuunaya oo mudan inay hanuunaan oo hidaayada ay waxa weeye mudan in la hanuuniyo ilaahba u aqoon badan aayaddan sida inoo imaan doonta waxaw nebiga adeerkiisa ku soo degtay marka xadiidkeennu ku sharaxaynaa laakiin halkan waxaynu dul istaagaynaa waxa weye aayadda sabab nusuulkeeda sida imaam ibni kathiir raximahu allahu tacaala uu tilmaamayo waxa ay ku soo degtay nebiga adeerkii laakiin waxaa nebiga laga nahyinay laga nafyinayo oo leeyahay innaka laa tahdii man axbabta ay man axbabta hidaayatahu waxay idhahdeen culummadu waa alhidaayatu nawcaan hidaayatu tawfiiq inaa lagu in la waafajiyo hidaayadii oo macnuhu wuxuu dhacayaa adigu qofka aad jeclaatay inuu hanuuno qalbigiisa hidaaye ma gelin kartid khalqu lhidaaya fii quluubi alcibaad ilaahay baa iska leh waayo allah subxaana wa tacaala ayaa quluubta maamula ina alquluuba bayna isbacayni min asaabici araxmaan yuqallibuhaa kayfa yashaa marka adigu taa qalbiga ma gelin kartid weeye ilaahay baa taa la gaara waa hidaayatu tawfiiq iimaan inuu qof ku helo hanuuno ilaahay baa iska leh waataynu soo marnaa aayaddii hore waxa laysa laka min alamri shay-un ha aw yatuuba calayhim aw yucadibuhum fa innahum daalimuun idan hidaayada hidaayatu tawfiiq ilaah baa iska leh waxaa soo hartay hidaayo kale oo nebiga loo sugay oo fii suurati shuuraa wa innaka la tahdii ilaa siraadi mustaqiim waxaad ku hanuunisaa jidka toosan haa ayaad ku hanuunisaa walikulli qowmin haad qoom walba waxay leeyihiin qof hanuuniya idan hidaayadana waxay yidhahdeen culummadu waa hidaayat alirshaadi waltacliimi walbayaan qofka in xaqa la tuso dariiqa wanaagsan loo sharaxo loo caddeeyo adilada taasna waa hidaaya taasuu nebiga calayhi salaatusalaam nebiyada iyo rususha iyo culummada iyo dadka saalixiinta ducaadda hidaayadaas ayay leeyihiin oo awoodaan ha marka laakiin aduu qalbigooda ma gelin kartid ha inamaa calayka albalaaq wa calana alxisaab wey ha laysa calayka hudaahum walaakina laa yaadi man yashaa idan hidaayada saasaa loo caddeeyey adiladuna waa ku soo aroortay qur-aanka iyo sunnahaba aad bay ugu badan tahay marka nebigu wuxuu jeclaa adeerki inuu hanuuno maadaama uu difaaci jiray maadaama uu soo koriyey maadaama aada ugu hiiliyey hidaayadu la jeclaa laakiin waa diiday adeerki oo gaalnimadii ku dhintay qaabku u dhintayna xadiidkan ayaa inoo sharaxaya qaala sheikhu wuxuu yihi raximah allahu tacaala wa fi saxiixi ay saxiixi albukhaariyi wa muslim waxaa ku sugan can saciid ibn lmusayib saciid ibn lmusayib saciid waa taabici waa min fuqahaai taabiciin welibaa toddobada la yidhaha fuqahaa sabca ayuu ka mid yahay waa min a'ima waa saciid waa taabici aabbihiisaa saxaabiya haa waana saciid ibnulmusayib arka aabbihii ayaa saxaabiya ibnu xasan baa la waa almakhzuumiy waxa weeye aabbihiisaa saxaabiya jaahiligiina soo gaaray oo waxa weeye qisadan uu ka sheekeynaya markay dhacayso waxa weeye markaa waxa weeye ay ixtimaal tahay inuu la joogay oo markaana weli islaam ahayn marka saciid ibnu musayib can abiyihi buu ka warinaya saasuu xadiidku markaa uu ku socdaa can abiyihi aabbihi ayuu ka warinaya markaasu xadiidku musnad noqonaya waxa uu yidhi lamaa xadarat abaa aalib alwafaatu waa nebiga adeerki lamaa xadarat markay soo xaadirtay abaa aalib nebiga adeerkii waxa weeye alwafaatu geeridii ay culummadu waxay yidhaahdeen markii uu xanuunkii sakaraadayey oo calaamadihii iyo ay yimaadaanoo xanuunkii qabtay ee weli ayna naftii ka dhicin ayaa jaa'ahu nabiyu sala allahu calayh waali wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam baa u yimid oo meeshuu ku xanuunsanayay ugu yimid waayo aad buu uga walwalayey waxa weeye adeerkiisu ahaa waa soo koriyey aad buu hidaayada ula jeclaa fajaء النabiy slى الlahu عalيه waslm faqaala nabigu wuxuu ku yii fajaء nabiy sal slm wacindahu ay cinda abadaalib agtiisa waxaa joogay oo la joogay nimankan cabdullaahi bn ibni abi umaya waa almakhsuumiy waa cabdullaahi ibn abi umaya ibna abi umaya ayaa la joog marka adaha qaar baa kutubta qaarkood waxay dhigeen cabdullaahi ibni umaya maya culamada waxay dhaheen waa cabdullaahi ibn abi umaya almakhsuumiya weeye oo saciid aabbihiisaan warinaya qisada iyo isaguba waa reer bani makhsuum waa abujahal abujahalna waa makhsuumi abujahal waa caam abujahal ibnu hishaam waa caan labadaa nin baa la tilmaamay oo la joogay nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu yidhi fa qaala nabiyu sala alla alay slam nebigu wuxuu ku yidhi adeerkii yaa cam yaa cama adeerkayow qul laa ilaaha ila allah qul waxaa dhahdaa laa ilaaha ila allah ay laa macbuuda bixaqin ila allah dheh buu yidhi kelimatan kelimad dheh oo waxaa laga bedelayaa laa ilaha illa allah kelimatan qaarna culummada waa rafciyana waxay yidhahdeen kelimatun ay macnaha hiya kelimatun waa kelimad ama aad tiraahid kelimatan uxaaju laka biha cinda allah kelimad aan ilaahay agti kuugu doodo riwaayad kale waxay odhanaysaa ashhadu laka biha cinda allah ilaahay agti aan kaaga markhaanti kaco oo aan dhaho ilaahay oo adeerkaygu wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah kelimaddaa keliya ku dhawaaq haa aan ilaahay agti kuugu doodo ama kaaga markhaanti kaco waa isku macnihii kelimaddaa keliya afkaaga kaga dhawaaq nebiguna calayhi salaatu wasalaam dadka geeridu markay soo xadirto sidii wiilkii yarka ahaa madiina oo yahuudiga ahaa markuu u yimid waatuu ku yidhi qul laa ilaaha ila allah markuu yidhi oo oo uu ku dhawaaqay laa ilaaha ila allahna uu yidhi nebigu alxamdu lilaahi aladii anqada bi min annaar idan marka saasoo kale ayuu nebigu ugu bandhigay uu yidhi war intaayna naftu kaa dhicin dheh laa ilaaha ila allah dheh maxamed rasuullahna ku dhex jirtaa qir macnaha islaamnimada oo soo gal islaamka aan kelimaddaa ilaahay agti kaaga markhaanti kace labadii marka gaal oo la joogay ayaa markaa waxay ku kiciyeen xamiyadii iyo jahligii waxay ku yidhaahdeen inta la hadleen odagii atarqabu can millata cabdilmualib atarqabu can raqiba can hadday ka daba dhacdo waa nicitaan fii hadday ka daba dhacdana waa jacayl waa jeclaan la jeclaanayo atarqabu can millati cabdilmualib hela macno tahay waman yarqabu can millati ibraahiima ilaa man safiha nafsah milla waa diinta weeye diintii cabdulmualib waa aabbihii nebigu waa maxamed ibni cabdillahi ibni cabdilmualib abu aalibna dee adeerkiisa waxaa dhalay cabdulmualib marka waxay xusuusiyeen diintii aabihii diintii aabihii maxay ahayd laata iyo cuse in la caabudayo shirki iyo gaalnimo marka waxay idhahdeen ma diintii aabbayaasha ayaad ka leexanaysaa ee nacaysaa maanta adoo odayo intaa leeg ha horuuna u sheegoo gabayuu ka tiriyey oo waxa uu yidhi walaqad calimtu anna diina muxamedin khayru adyaani alberiya diinta nebi maxamed baa diinaha ugu wanaagsan haddaanan ka baqaynin ceeb iyo hadhow in waxa weye kelimaddaa laygu ceebeeyo oo la yidhaahdo markuu weynaaday ayuu baqay aa ku dhawaaqi lahaa laakiin duriyadda idaan ceeb uga baqaya inaa lilaahi wa inaa ilahi ilahay baan u qorin waxa yidhaha tarqabu can millati cabdilmualib nebigu dan uma gelin faacaada nabiyu sala allahu alay sl nebigu waa ku soo celiyey yaa camu qul laa ilaaha ila allah kalimatan nuxaaju laka biha cinda allah dheh ayra faacaadaa iyagina waa ku soo celiyeen atarqabu can millati cabdilmualib ha xaq iyo baadil baa ku dagaalamaya ninkaana geeridiiiyo sakaraadkiibaa haya xaqii iyo baadilkii baa ku dagaalamaya xaqiina waa nebiga calayhi salatu salaam baa ugu yeeraya baadilkiina shaydaan iyo nimankaana ugu yeeraya ha maxay noqotay natiijadii waala waxa uu yidhi fa kaana aakhiru maa qaal wixii ugu dambeeyey aakhiru maa qaal wixii ugu dambeeyey uu yidhi waxay ahayd huwa calaa millati cabdilmualib huwa calaa millati cabdilmualib huwa isagu marka kelmaddan culimmadu waxay yidhaahdeen macnaha meeshuu ka odhan lahaa ana calaa millati cabdilmualib ayuu waxa uu yidhi huwa calaa millati cabdilmualib isagu isagaa iska wada marka waxay yidhahdeen laba macnoba waa ixtimaal sida xaafid ibnu xajar caddeeyo in xagga luuqadda balaaqada loo isticmaalaayo calaa sabiili tajriid baa la yidhaahdaayo qofku isagoo isagu iska hadlaya inuusan ana odhane huwa yidhaahdo oo laba qof iska dhigo oo qof hadlaya iyo qof laga hadlaya uu iska dhigo oo meeshuu odhan lahaa ana uu yidhaahdo huwa facala kada wayna dhacdaa luuqadaho dhan waa leeyahin xataa soomaaligu waa leeyahi ha isagu waxaa ma samaynayo buu ku leeyahy meesha odhan lahaa anigu waxaa ma samaynayo waa wax dhaca waa oo waa balaaqado calaa sabiili tajriid baa la yidhaahdaa waa wax luuqadda lagu isticmaalo waxaa kaloo ixtimaala buu yidhi xaafid ibnu xajar fatxulbaariga inuu yidhi cabdulmualib inuu yidhi abu aalib ana calaa millati cabdilmualib markaa ruwaaddii muslimiinta ay karaahsadeen inay ereygaa afkooda ka sheegaan ana ana calaa millata cabdilmualib marka ay bedeleen oo yidhaahdeen huwa calaa millata cabdilmualib taana waa tasaruf xasana buu yidhi xaafid ibnu xajar wax dhibaataa ma leh macnaa isagii unbaa laga hadlaya ay wuxuu ku dhimanayaa diintii cabdilmualib ku dhintay cabdilmualib isagoo laatiya cuso caabudayuu dhintay shirki buuna ku dhintay ee gaalnimo marka taasaana ku dhimanayaa buu yidhi ha fa kaana aakhiru maa qaala huwa calaa millati cabdilmualib fa qaala nabiyu sala allah alay slm nabigaa wuxuu yidhi intuu ka naxay la astakfiranna laka maa lam unha canka ilaahay baan dembi dhaaf ku weydiinayaa la astakfiranna waa dhaar wey ilaahay baan dembi dhaaf ku weydiinayaa in lagu dembi dhaafo inta aan la ii diidin oo aan laga nahyin haa waa si nabiyullahi ibraahiimba aabbihii ugu ballan qaaday inuu dembi dhaaf u dalbo markii laga nahyana uu ka joogsaday nebigana calayhi salaatu wassalaam saasoo kale u yiri maa lam unha canka inta aan la ii diidin qaala waxa uu yidhi macnaha waxaa ka horeysa wa abaa an yaquula laa ilaaha ila allah wa abaa wuu diiday ay abu aalib an yaquula laa ilaaha ila allah markaasaa nabigu waxa uu yidhi la astakfiranna laka maa lam unha canka ilahay baan dambi dhaaf ku weydiinaya intaan la ii diidin oo laga nahyin faanzla allahu ilaahay baa ku soo dejiyey caza wajalla nabiga ku soo dejiyey ma kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu lilmushrikiina walow kaanuu uli qurbaa min bacdi ma tabayana lahum anahum asxaabu ljaxiim ma kaana lilnabiyi faanzla allahu allah baa ku soo dejiyey caza wajalla caza ay awood badnaaye wa haalib aan cidna ka awood badnayn jallana waa alcadama ilaahay baa wuxuu ku soo dejiyey maa kaana lilnebiyi nebi uma habboona waladiina aamanu ay xaq uma leh oo maa yenbaqi oo kaleba maa kaana lilnebiyi waladiina aamanuu iyo kuwa ilaahay rumeeyey an yastakfiruu inay dembi dhaaf u dalbaan lilmushrikiina kuwii mushrikiinta ahaa walow kaanuu uli qurbaa hadday doonaan ha noqdeen kuwa qaraabada ugu dhowe min bacdi maa tabayana lahum markuu u caddaaday ka bacdi annahum asxaabuuljaxiim inay ahlunaar yihiin oo gaalnimo ku dhinteen macnaha qof gaalnimo ku dhintay ilaahay dembidhaaf uma weydiin ka dhaan waay fi suurati tawba wa anzala allaahu alla waa ku soo dejiyey fii abi aalib ay fii shaani abi aalibna ilaahay wuxuu ku soo dejiyey innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdi man yashaa wa huwa aclamu bilmuhtadiin fii suurati qasas ha taas ayaa lagu soo dejiyey idan xadiidkan wuxuu inoo waadixiyey aayadda macnaheedii iyo tafsiirkeedii marka culummadu waxay leeyihiin aayadahan matalan hadda aayaddan maa kaana lilnabiyi waladiina aamanuu an yastakfiruu waxay leeyihiin madiinay ku soo degtay marka inay laba jeer sabab nuzuul labadaba u noqoto oo culamada qaar waxay tilmaamayaan inay sabab u ahayd xadiidkii imaamu muslim yaa wariyeen oo nebiga calayhi sala salaam uu soo maray qabrigii hooyadii markaa uu ilaahay baryey inuu dembidhaaf u dalbo loo diiday loo idmay inuu siyaarto oo soo booqdo loo oggolaaday markaa ay ku soo degtay maa kaana lilnebiy ilaa aakhir aaya markaa labada qisaba inay ku soo degtay na wax maanica ma leh oo ay labadaba ku soo degtay oo ishaarayso isku xukuma yihiin culummada marka xadiidkan waxay ka qaateen nebiga calayhi salaatu wassalaam hidaayada ilaahay uu siiyey waa hidaayatu lirshaadi waltacliimi walbayaan ma aha hidaayatu tawfiiq hidaayatu tawfiiq ilahay baa iskale cid awoodda ma leh nebigaan awoodin awliye kalaan awoodin qaar baa dadka waxay aaminsan yihiin hidaayada inay awliyadu awooddo wax jira ma aha waxaa nebi maxamed baa awliyada ilaahay ugu fadli badan uguna wanaagsan adeerkiina qalbigiisa wuu gelin kari waayey oo waxaa la yidhi innaka laa tahdii man axbabta cid kale maxaa moodaa marka ma awoodi kara marka marka taasi waa xaqiiqa weeye waxaa kaloo laga qaataa xadiidkan qisadiisa ay ku caddaynaysaa nebiga awowgii iyo adeerkii inay gaalnimadii ku dhinteen oo diintii cabdilmutalib ay ku dhinteen waayo nimankii waxay yidhahdeen atarqabu can millati cabdilmutalib ay yidhaahdeen waa sidii allahba uu inoo sheegay oo ay qolo walba isugu dardaarmayeen waxa weeye inay diintii aabbayaashood inaa wajadnaa aabaa'ana ay ku dheganaadaan ilaahay meelo badan ayuu inoogu sheegay wakadalika maa arsalnaa min qablika min nadiirin ilaa qaala mutrafuuha inaa wajadnaa aabaa'ana calaa ummatin ay calaa millatin wa innaa calaa aathaarihim muqtaduun waa dhaqankoodii waa marka wixii bay xusuusiyeen marka hidaayatu tawfiiq inay tahay hidaaya min allah waxaad ku ogaanaysaa nebigu adeerkii oo aad u jeclaa inuu islaamana ma islaamin nimankii hadda ka hortaagnaa oo lahaa atarqabu can millati cabdilmutalibna abujahal isagu gaalnimadiibu ku dhintay oo beder buu ku dhintay oo lagu dilay laakiin cabdullaahi ibni abi umaya iyo saciid ibnu musayib aabbihii oo meesha inuu joogay isagana ixtimaal ah oo qisada ka sheekaynaya labaduba waa islaameen ha waa soo islaameen oo iyagu markaa islaamnimadii ayay soo galeen waa ilaahay baa hanuuniyey adeerkii nebigana gaalnimadii ku dhintay idan alhidaaya min allah weeye marka marka taas ayaa laga qaadanayaa marka nebiga aabbihii iyo hooyadii iyo awowgii iyo adeerkii iyo kulli gaalnimadaasay ku dhinteen waxaa marka suufiyada dadka qaarkood ugu sheekeeyaan oo nimanka shiicada laga keenay eeraan baa waxaa laga keenay shiicada raafidada inay yidhaahdaan nebiga awowayaashiisii oo dhan baa loo soo kulmiyeyo waa islaameen axaadiidta daciifkaa oo mawduucaana waa u dejiyeen taasaa qaar bacdu suufiya ku kadsoomeen oo waxay yidhaahdeen nebiga waaridkiis waa islaameen taana waa waxa uu ku sambiririxday waxa weeye culamo rag badan ay ku sambiririxdeen uu ka mid yahay suyuudi oo risaalada uu ka qoray culummaduna waa radiyeen wax saxiixa maa marka taa wax daliila looma hayo marka qofkii gaalnimo ku dhinta walow nebi maxamed ha noqdo qofka dadka ugu dhowe adeeradii abulahab gaalnimo ku dhintay hay tabbat yada abilahab baa ku soo degtay abu aalib oo soo koriyey qofku hadduu mar gaalnimo ku dhinto waatuu allah subxaana wa tacaala caddeeyey inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljanata wama'waahu nnaar qofka ku dhinta gaalnimo naar baa u waajibtay kii islaamnimo ku dhintayna intuu doono nebiga ha ka fogaadee waxa weeye janno unbuu aakhirkiisa tegayaa insha allahu tabaaraka wa tacaala marka taas ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa insha allah masaa-ishana waynu arki doonaa sheikhu ka soo saaro gaar baan ka dhigaynaa walxamdulilah rabbi alcaalamiin